Bismillaahi Raxmaani Raxiim Duhur wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada qodobada warka duhurnimadan idaacadda dalsan idiin haysana waxaa ka mid a madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo safar maalmo qaatay ku tegay magaalada garoowe oo maanta dib ugu soo laabanaya magaalada muqdisho
khasaare ka dhashay dab waxyeelo ka soo gaartay qoysas danyar ah oo ku nool degmada boondheere ee gobolka banaadir ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo guddoomiyaha midooda afrika kala hadlay sidii midooda afrika kaga taageeri lahayd soomaaliya adkeynta amniga dalka
gudoomiyaha degmada cadalle ee gobolka shabeellada dhexe oo sheegay in xaalad adag oo dhanka nolosha ah ay ka jirto deegaanada hoostaga degmadaas
shir looga hadlayay sare u qaadidda amniga deegaanada gobolka gedo oo lagu qabtay magaalada beled xaawo oo isla gobolkaas
ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo khudbad xasaasi ah ka jeediyey shirka tigad ee ka soconaya dalka tunisiya
xukuumadda dowlad deegaanka soomaalida oo sheegtay in dowladda itoobiya ay ka taageerayso dagaalka ay kula jirto jabhadda hubaysan ee t b l f ka
akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid a
roobabkii ugu khasaaraha badnaa oo soddon sano kadib ka da-ay gudaha dalka bakistan
iyo dowladda kolombiya iyo fanuusilia oo dib u soo celinaysa xiriiradii ka dhexeeyay dalalka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
waa duhurnimo isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay sagaaliyo labaatanka bisha sideedaad sanada labada kun labaiyo labaatanka warka duhur anigoo ilaaha mustaf nuur iyo cabdicabdisalaan juulle ayaa idiin akhrinaya markaana qodobadii oo fidsan aanu ku bilownay madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo safar maalmo qaatay ku joogay magaalada garoowe ee caasimadda dowlad goboleedka puntland ayaa maanta lagu wadaa inuu dib ugu soo noqdo magaalada muqdisho xasan sheekh maxamuud ujeedka ugu weyn uu u tegay magaalada garoobe ayaa waxaa ahayd xalinta madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi dani oo isaga hami kaga jiray xilka ra-iisul wasaarenimo ee dalka balse madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu u magacaabay xamse cabdi barre kulanka dhinacyadu ay wada qaateen oo ilaa iyo hadda aanan laga helin warsax ah ayaa waxay wararka qaarkood sheegayaan in in uu kusoo dhammaaday kulanka mid isfahm ah halka wararka kalena ay sheegayaan in kulanka guud ahaantiisaba aysan dhinacyadu waxaale ay ka gaarin xasan sheekh intuu ku sugnaa deegaanada puntland waxa uu kulamo kala duwan ula qaatay odayaasha dhaqanka ah ee ku nool deegaanada puntland iyo isimada iyo hogaankooda madaxweynaha ayaana sidoo kale safarkiisa waxaa ku welinayay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee xukuumadda federaalk soomaaliya abshir cumar haruuse ayaana dhinacyadu waxay ka wada hadleen isimada iyo waxgaradka puntland waxa uuna ka dhageystay talada iyo doorkooda horumarineed ee ku aadan adkeynta dowladnimada iyo midnimada shacabka soomaaliyeed xasan sheekh maxamuud ayaa safarkii khamiistii uu ku tegay magaalada garoowe maanta oo isniina waxa uu dib ugu soo noqonayaa magaaladan muqdisho safarka kadib ayuuna madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa la arki doonaa go-aanka uu qaadan doono iyo waxyaabaha kale uu si rasmi ah u sameyn doono ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya iyo guddoomiyaha midooda afrika ayaa kala hadlay sidii midooda afrika kaga taageeri lahayd adkeynta amniga deefuw ayaa faahfaahinta warkan noo eegaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo weli ku sugan magaalada tunisia caasimadda waddanka tunisia ayaa kulan duceed la yeeshay gudoomiyaha guddiga ururka midooda afrika muuse faki mohamed kulanka ayaa waxaa looga hadlayay arrimo ka mid yihiin sidii loo adkeyn lahaa xiriirka iyo iskaashiga haatan ka dhexeeya soomaaliya iyo ururka midooda afrika sidoo kale kulanka waxaa lagu soo qaaday dagaalka ka dhankaha al-shabaab iyada oo ra-iisul wasaaruhuna markaa ka dalbaday midooda afrika xoojinta howlgallada soomaaliya sida lagu sheegay qoraal kooban oo kasoo baxay xafiiska wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudan xamse cabdi barre ayaa kula kulmay baa layiri magaalada tuniis gudoomiyaha guddiga midooda afrika muuse faki mohamed iyo ra-isul wasaare xamse cabdi barre waxay ka wada hadleen xiriirka iyo iskaashiga ka dhexeeya soomaaliya iyo midooda afrika iyo qaabkii loo xoojin lahaa gaar ahaan dhinacyada amniga iyo siyaasadda ayaa lagu yiri qoraalka xafiiska wasaaraha kasoo baxay wasaare xamse cabdi barre ayaa u tegay caasimada tunis ka qaybgalka shirweynaha waa markaasi caalamiga itigaad ee u dhexeeya dowladda jabaan iyo africa isagoo markaa ka jiidiyey khudbad muhiim ah wasaare ayaana sidoo kale kulmo gaar ah la yeeshay madaxda kala duwan ee ka qaybgalaysa shirkaas isagoona kala hadlayay arrimo gaar ah ee quseeya soomaaliya shirkan oo saddexdii sano ee mar la qabto ayaa dowladda jabaan waxay ugu talagashay in ay ku xoojiso xiriirka ganacsi iyo midka siyaasadeed ee dalalka qaaradda afrika waad mahadsantaha cabdinaasir dayfu markan haddaan eegno khasaare xoogan ayaa waxa uu ka dhashay dab waxyeelo ay kasoo gaartay qoysas danyar ahaa oo ku nool degmada boondheere ee gobolka banaadir waxaa arrintaas u kuurgalay oo warkan faahfaahinaya waryahayaga mahad nuur axmed abbaare xalay lixdii saac ee habeennimo dab xooggan oo ka kacay xaafadda daljirhka dahsoon ee degmada boondheere ayaa waxa uu sababay khasaare xooggan oo ilaa shan guri oo halkaani ku yaalla ay ku baabi'een inkastoo aysan jirin khasaare nafeed oo dabkan uu sababay mid maaliyadeed oo xooggan ayuu sababa dabkan waxaana basbeelay dhammaan guryihii halkani ku yaallay oo dad shacaba ay degganaayeen oo sida ay noo sheegeen ahaa barakac aan awoodin xilligan inay dib u dhistaan guryahooda dalsin tifi oo booqato goobtan ayaa waxaa la hadlay qaar ka mida dadkii iska lahaa goobaha ama guryaha gubtay waxayna dadkan shacabka ay sheegeen in shirkadda beeko oo iska laheyd korontada guryahani ku jirto oo dabka uu ka kacay gurmadkii laga sugayo aysan ka helin qaar ka mida dadkii aynu la hadalnay ayaa u diray dowladda federaalka ee soomaaliya baaq ku aadan in laga gacan siiyo sidii dadkan looga caawin lahaa dibudhiska guryahooda iyo sidoo kale taakulaynta maadaama wax ay dhammaan agabyadii kala duwanaa ay lahaayeen ay ku baabeen halkaani gacan laga siiyo hantii maal ilmahayga intaan ka ahayn wax ii dhowran ma jirto dabka shan qoysaan ku deganayn shan qoystii aan ku deganayn gurigaygii aniga keliyaa ka badbaadnay ilmahaygaa gacanta ku qabsaday korontada beekaana aad iyo aad shan jeeraa wacnane shanta jeer aa wacay hal xabo ee dabdamiska wacda ay dhaheen waxbana way ii qaba waayeen ilaahayaa waxay igu soo qaaday ilmahayga inaan kacsaday gurigayga albaabka in la jabsho muslimka diriska ay ii soo gargaareen hal xabo aan haysta xijaabka aa haysta dad muslinaa i siiyeen waxba aa awooda ma jirto dhar jiifayilalaabayti ilma agoona waa haystaa maamo meesha agoona gabartaas gurigaa degan maamo agoona aheed waxba aa haysan ma jirto muslimka wax noo gargaara noo gargaar wiil masaakiin oo xabtay aan tacbaanayo saddex biloo tacbaanaa gurigaa noo deganayo aad iyo aadaan naf u noqono daabkayga waa dhumumaal waa kuwaay waa kaas dharkaygii maxawiisyaasheeda gooyaasheeda jiingadayda raashinkayga waa kaas meesha yaal gabar raashinkeeda waa kaasa wax noo soo gurmado dowladda hal maraa degmada markay dabka kacaa degmada timid ambalaasta ala nimanka markaa waxnana degmada wacday dheen ambalaasta waxba noolama qan mar dambe ambalaasta timid ayadoo dabkiiga qabsaday waxba aahaynana ma jirto dowladda waxaan ka rabnaa inay waxayna haqayna shirkadda beeka meel looga saaraan shan qoosaa ku gubatay wax dhaawaca ma jirto qof kastaba waxay ka gaartay ka qaadatay aniga hal shay aa xirta xijaabka alle aa hadda xirana muslim ilaahay ka soo tuuga islaam mar dambaa laga yimid dabdamisti saa u qaylinahay hal adi lix saac bar camal toddoba saac ayaan dabdamis ka timid anagoo naf iyo maalba kala roorna hal xabana ilmo kama qaadan hal saac kumbulaati nin iska xanuunsana waan ahay oo dhawarka lama socon kara haddaba waa jiifjiifkaa leega soo qaaday hal guriga markas igu gubto waa ka bixi waaye anaaba guban gaari dad dhallinyaro ah iyo soo gurmado gurigii kor ka jibiyey koraa leega bixiyey alaabtayda i wixii oo dhan waa gubteen laba sariir iyo armaajadoo yar iyo waxyaalahaasoo dhanba waa iga gubteen dharkii oo dhan waa gubteen kuwan hadda aan wata dadaa isii anoo qaaban ayaa murtuq soo istaagay waaba lii bixi anaaba lii bixi bannaankaasaa lii geeyey waasaasi waa sooxe marka waxaasna waxaa noo keenay waxawaye korontadan beeka waaya dhibka iidaana noo geysatay waxaan samaynana ma leh dad masaakiinna waanahaya meeshaan maanta cid iyo caruur iyo wax ii joogana ma jiraan waan urdayna ma jiraan hadda guridadee liiga soo kiciyey anoo iska jiifo
looga hadlayay sare uqaadidda amniga deegaanada gobolka gedo oo ayaa lagu qabtay magaalada baled xaawo ee isla gobolkaas suleymaan xuseen maxamuud ayaa faahfaahinta warkan eegaya shir looga hadlayey sare uqaadidda nabadgelyada iyo ammaanka guud ee degmooyinka iyo deegaanada gobolka gedo ayaa waxaa lagu qabtay degmada baled xaawo ee gobolka gedo shirka ayaa waxaa koobjoog ka ahaa saraakiisha ugu sarsareesa ciidamada booliiska nabad sugidta milatariga mas-uuliyiinta maamulka gobolka kado iyo maamulada doolow iyo beled xaabo inta uu socday shirka ayaa waxaa lagu lafakuray xogaha amni ee muhiimka gaarka ah u leh bulshada soomaaliyeed iyada oo la isla afkartay in si wada jira la isaga kaashado sugidta amniga mas-uuliyiinta maamulka gobolka gedo ayaa faray dhammaan ciidamada qaybahooda kala duwan ee ku sugan gobolka gedo inay sii lewajibaaraan shaqooyinka bulshada ay u hayaan iyo in si dhow ula socdaan dhaqdhaqaaq kasta oo al-shabaab ku dooneyso inay weeraro ay uga fuliso gobolka gedo
markan haddaan eegno gobolka shabeellaha dhexe guddoomiyaha degmada cadalle ee gobolka shabeellaha dhexe guddoomiye muuse ayaa waxa uu sheegay in xaalad adag oo dhanka nolosha ah ee ka jirto deegaano hoostaga degmadaasi guddoomiyaha ayaa waxa uu sheegay in xaalad tii ugu darneyd oo nolosha ah ee ka jirto kheyraadka ugu badan ee degmada cadalle ee heli jirtayna uu ahaa dhanka iyo kaluumeysiga dadka shacabka ah ayuuna waxa uu sheegay in dhibaato aada u weyn ay ku jiraan oo dhanka nolosha ah guddoomiye muuse oo hadlayna waxa uu yidhi
xilligan hadda lagu jiro dadkay duunyadaba halisay ku jiraan noloshooda waa mid halis haddii aan socod toban kilomitir kala samayn waxaan soo arki doonaa dhowr kun oo xoolo ah oo baaba'san waxaad arki kartiin indhihi kurti dhowr kun oo xoolo ah oo baaba'san ilaaha mahadle waxaa aad u mahadsan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka hirshabeelle na soo gaarsiiya macaawineen koob kooban kuwaasi waa kuwa dadka nafta lagula celiyo laakiin kuwii ku filnaya maaha waxaan dowlad goboleedka iyo dowladda dhexeba ka rajayaynaa iyo kuwa deeqaha bixiyaba dadka reer cadale kaalmadoon waayo in la kaalmeeyo way noolaan karaan haddii gacan la siiyo meel dhaway joogaan hadda waxaan rajaynayna gacanna la sii doona haddii ilaa idmo halkaad joogteen waxaa la yidhaahdaa degmada cadale waa meel yacni xaaladaheeda dabeecadda nolosha ay hadda aad uga adag tahay laakiin xilliyada barwaaqada iyo ama xilliyada inta badanba dadka wax dheer wax badan dheer waa degmo leh dhulxeebeed leh xoolo leh beeraha leh oo xilli roobaadka leh waa dad tiro badan deegaan ka saaran xeebta kilomiter waaye xagga marka loo kaco jowr xaggiisa ama dhulka beriga loo kacana kilomitir ka saaran ama isu jira dhulkaas tirada dadkaa degan inkastoon dadweynaha la tirin waa dad xaddiga ka baxsan deegaan ay ka kooban tahay degmadu magaalo madaxdeeda waxay ka yar tahay tuulooyinka ka waaweyn kana bobulation badan deegaanka ugu yar waxaa noqon karta tuuladan ee maxayda magaalo madaxda degmada ah waa magaalo kaluumaysi dhaqaaleeda wuxuu ku dhisan yahay kaluumaysi ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa khudbad xasaasi ah ka jeediyey shirka tigad ee ka soconaya dalka tunisiya abuukar dayax ayaa ka waramaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi barre oo khudbad ka jeediyey shirka caalamiga ah ee tigad sideed ee ka soconaya magaalada tunis ee dalka tunisiya ayaa tilmaamay muhiimadda ay taageerada dowladda jabaan u leedahay xasilinta amniga iyo dhismaha hay-adaha dowladda ee soomaaliya ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in amniga iyo deganaanshaha ay yihiin wax aan gorgortan laga geli karin si horumar bulsho iyo isku filnaansho dhaqaale loo helo isagoo xusay in isbeddelka cimilada iyo colaadaha dunida ka jira ay saameyn xoog la ku yeesheen nolosha bulshada xilli dalka ay ka jiraan abaaro saameeyey dad iyo dunyaba ra-iisul wasaare xamse ayaa xusay ahmiyadda ay leedahay taageerada dowladda jabaan ee xilligan si looga midho dhaliyo hadafyada waaweyn ee la hiigsanayo ee dhinacyada amniga wax ka qabashada colaadaha abaaraha iyo isbeddelka cimilada أود أن أغتنم هذه الفرصة لأقدم خالص تحيات رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية حسن الشيخ محمود والذي تعذر عليه حضور هذه القمة waxaan jeclahay in aan fursadan uga faa'iidaysto salaan diiran oo aan idinka sido madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud kaasoo ka cudur daartay ka qaybgalka shirkan waxaan rabaa in aan tacsi u diro shacabka iyo dowladda jabaan aan saaxiibka nahay geerida ra-iisul wasaarihii hore shinso abe tan iyo markii la aasaasay shirmadaxeedka tika wuxuu caddeeyey in uu ka mid yahay guulaha muhiimka ah وهنا أود أن أشيد بدعم اليابان السخي للمؤسسات الأمنية waxaan jeclaan lahaa inaan qiro muhiimadda ay leedahay kaalmada jabaan سبل العيش gaar ahaan dadaallada kor loogu qaadayo tayada booliska iyo hay-adaha amniga bixinta nidaamyada isgaarsiinta ee booliska iyo taageerada warshadaha gudaha ee muhiimka ah si kor loogu qaado shaqada loona hagaajiyo habnololeedyada عميق امتناني لحكومة اليابان وكافة المنظمين والمشاركين في هذه القمة وكذلك نتقدم بخالص الشكر والتقدير ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa inta uu socday shirka caalamiga ah ee tiga sideed waxa uu kulamo gaargaara la qaatay madaxda ka qaybgelaysa shirka isagoo kala hadlay xoojinta xiriirka iskaashiga ee ka dhexeeya dowladda soomaaliya iyo sidoo kale dowladaha kale ee shirka ka qaybgalay
warkaasi aad kala socotaana waa idaacadda dalsan markana akhbaaraadka dibadda
ugu dambeyntiina dowladda dalkaasi bakistan iyo shacabkeedaba waxay wajahayaan rabab aada u xoogan oo dalkaasi ka da-aya guud ahaantoodba soddon sano kadib waa rababkii ugu darnaa ee gudaha dalkaasi ka da-a khasaaro badanna ka dhashay rababka ayaa waxa ay saameyn ay u geysteen dadka shacabka ah kuwaasoo iyagu dhibaatada ugu badan ku wajahaya gudaha dalkaasi bakistan warkii duhur araadiah dalsan duurnimadan kala socoteenna waa naga intaa
wararka adla haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la helyaabaa talalhel